alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allaha wslama wbaaraka cala nabiyina muxamed acuudu billahi min ashayطan اrajiim ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum fasiq binaba'in fatabayanuu fatabayanuu an tusiibuu qowma bijahaalatin fatusbixuu cala ma facaltum naadimiin waaclamuu ana fiikum rasuula allah low yudiicukum fii kasiiri min alamri lacanidtum walaakina allaha xababa ilaykum aliimaana wazayanahu fii quluubikum wakaraha ilaykum alkufra walfusuuqa waalcisyaan ulaa'ika hum alraashiduun fadlan min allahi wa nicma wallahu caliimun xakiim waxaan ku soo dhex jirnay suurat alxujuraat waxaan soo marnay aadaabtii ilaahay tabaaraka wa tacaala oo ugu jeedinayay dadka muslimiinta ah suuraddan dhexdeeda adabtii koowaad waxa ay ahayd laa tuqadimuu beyna yaday ilaahi wa rasuulihi in alla la iyo rasuulkiisa waxba lagala hormarin oo laga sii horaynin qowl iyo ficil toonna iyo ictiqaad toonna waxaan xaggiisa ka iman adabtii labaadna waxay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan codka kor loogu qaadin oo codkiisa codka kale laga sarraysiin haddii loo dhawaaqayo isaga oo loo yeedhayana cod dheer inaan loogu yeedhin ama alfaad aan maaragtay yaa nebiyullahi ya rasuulullahi wixii la mid aan ahayn aan loogu yeedhin ee alfaad ixtiraam ku dheehan yahay iyo cod macquula oo ixtiraam ku dheehan yahay in loogu dhawaaqo sidoo kale haddii xataa isagu cid u yeedhayana inaan laga dhigin yani sida qof caadiya oo cid u yeedhaye ee laga dhigo macnaha laa tajcaluu ducaaa rasuuli ka ducaai bacdikum bacdan waata aayaddii kale ay ahayd intaa marka aan soo marnay saxaabadii waa ay iska fartoomeen oo durba waa ku tababarteen oo ilaahay tabaaraka wa tacaala qalbigooda waxa uu leliyey wixii alla ka cabsi u keenaya oo ay ku sifoobeen qolooyin kale oo iyaguna maaragtay xoogaa iska reerbaadiye ah oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam guryihiisa dabadiisa oo uga dhawaaqay wakti uu qayluushanayey kuwaana waxaa la yidhi agtaruhum laa yacqiluun waxba garan maayaan oo dad caqligu maaragtay qaba ama wixii nebiga kaga habboon garanaya maaha laakiin ilaahay waa u dhaafay oo waa qafuururaxiim qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi aadabtii markaa halkan waxay noqonaysaa afraad ayay noqonaysaa tani yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiinay in jaakum haddii uu idin yimaado faasiqun faasiq hadduu idin yimaado macnaha beenaale oo kale aan warkiisa la qaadan karin binaba'in war hadduu idin keeno fatabayanuu hubsada warkaa hubsada oo iska hubiya qiro kalena waxay tidhaahdaa fatahabatu xamse iyo baa akhriyey adigoo laba quraada ka mid a akhriyey fatahabatuu waana isla macno min atabayuni watahabut waa isla macno weeyaan an tusiibuu allaa tusiibuu inaynan asiibin u hubsada qowman qolo inaydaan asiibin oo qolo ku dhicin oo dhib u geysan bijahaalatin jahaalo xaal a ku sugan tihiin idinkoo jaahiliin ahoo macnaha xaalkooda ka jaahila oo aan hubinin inaydan qoladaa wax gaadhsiinin oo fa tusbixuu markaa ahaataan haddii aa waxgaadhsiisaan calaa maa facaltum wixii aa samayseen naadimiina kuwa ka qoomamooday oo qoomamadooda iyo murugadooda ay idinku raagto aa markaa noqotaan sidaa daraaddeed ha u degdegina oo waxhubsada oo waclamu ogaada waxaa ogaataan anna fiikumna dhexdiinna ayuu ku sugan yahay rasuulallaahi rasuulkii ilaahay dhexdiinna ayuu joogaa waaba idin dhex joogaa iminka low yudiicukum hadduu idin idinku adeecayo haddii macnaha uu idinka qaadanayo fii kaiirin in fara badan oo min alamri talooyinka ah ama arrinta ah arrimaha in badanoo ka mid a hadduu idinka qaadanayo idinka maqlaayo lacanidtum waa dembaabi lahaydeen oo waa dhibaatoon lahaydeen walaakina allaha hase yeeshee ilaahay tabaaraka wa tacaala wax badan oo maaragtay arrinta ka mida idinkama qaadan idinkuna kumaydanba ilxaaxin oo kumaydaan celcelin walaakina allaha hase yeeshee alle ayaa xababa jeclaysiiyey ilaykum idinka aliimaana iimaanka idin jeclaysiiyey ilaahay baa iimaanka idin doortay oo iimaanka idin jeclaysiiyey oo wazayanahu ku qurxiyey weliba oo u wanaajiyey oo u qurxiyey fii quluubikum qalbigiinna dhexdiisa ayaa iimaanka alle ku qurxiyey wa karaha waxa uu idin nacsiiyey ilaykum idinka waxa uu idin nacsiiyey alkufra gaalnimada ayuu idin nacsiiyey waalfusuuqa faasiqnimada ayuu idin nacsiiyey waalcisyaana macaasi oo dhan buu idin nacsiiyey ulaa'ika kuwa sidaasa ilaahay iimaankooda maaragtay uu jeclaysiiyey qalbigooda iimaanka jeclaysiiyey oo ku qurxiyey oo gaalnimadana maaragtay nabcaysiiyey ulaa'ika kuwaasi hum araashiduuna kuwa hanuunsan weeyaan fadlan min allah afdala waa ixsaan falay fadlan ixsaan buu falay oo idiin falay ayuu idinku jeclaysidhee afdala waa ama waxaa tidhaahdaa haltaa hore maaragtay uga dhig mafcuula waxaa tidhaahdaa wuxuu idin jeclaysiiyey iimaanka gaalnimadana waa idin nabcaysiiyey fadlan tafadul iyo ixsaanfal darteed ixsaanfal darteed buu gaalnimadana idin nabcaysiiyey idaankana idin jecelaysiiyey tafadulkaasoo min allaahi xagga alle ka ahanaya iyo wa nicmata nicma inuu idin nimcaynayo ayuu idinku jeclaysiiyey ama master ficil kale isaga soo qadaro waxaa tidhaahdaa afdala waa idaan waa ixsaan falay fadlan ixsaanfal oo fadligani kolleyba waa waxa weeye waa kii la odhan jiray ismilmasterka oo afdala ifdaal ba waxa weeyaan masderkeeda noqon lahay laakiin ismulmasderka ka naayib noqonaya masderkii caadiga ahaa afdala waa ixsaan sameeyey fadlan ixsaansa buu sameeyey ixsaanfalkaasoo min allaahi xagga alle ka ahaanaya iyo wa nicmata nicmo wallaahu allana caliimun kii aad u cilmi badan weeye xakiimun aad iyo aad u xikmad leh oo xikmad wax walba ku fadhiisiiyo weyn halkan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo soo jeedinayaa markaa adab uu muslimiinta u jeedinayo oo ah inay wax iska hubsadaan xagga sabab nusuul ahaan culimmada waxay yidhaahdaan waxay ku soo degtay saxaabii la odhan jiray alwaliid ibnu cuqba ibna abi mucayd oo cuhmaan binu cafaan ay xagga hooye ka walaalahaayeen radia allaahu canhuma nebigaana calayhi salaatu wasalaam u diray weliid qolo la yidhaahdo banilmustaliq oo markii hore ayaa waxaa u yimi odagoodii ama boqorkoodii alxaaris ibnu diraar oo juwayriya oo umulmuuminiina aabbaheeda ayaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam islaamku u bandhigay wuu islaamay markaa kadibna sakadna waa u bandhigay sakadna waa u qaatay wuxuu yihi qoomkayga baan ku noqonayaayo islaamnimada iyo zakada iyo wax walba waan ka dhaadhicinaya markay watiga waqtigaa joogto wixii aan sake ka qaado cidii soo dir sakada iga soo qaada weliid buu u diray nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii u dhexda sii marayana waa uu ka shakiyey oo waa uu ka baqay waxbuu maleeyey cadaawad horaa ka dhexaysay dabadeedna waa uu soo noqda isagoo maaragtay ku warramay inay maaragtay wax fardo iyo wax ka hor yimi wafdi buu arkay wuxuu markaa ku warramay inay dileen inay rabaan inay dilaan markuu soo noqday wafdigiibaaba yimi riwaayaadka qaarna waxay leeyihiin khaalid baa loo diray laakiin ta wafdigiibaa yimi abaa xoogaa sanadkeedu wanaagsan yahay oo yidhi rasuul allah markay muddadii gaadhay sekadii nala ka soo dooni waayey waxaanba isnidhi waa laydin cadhooday oo xagga alle iyo rasuulkiisa ayaa laydinka cadhooday alle iyo rasuulkiisa cadhadoodana ilaahay baanu ka magan gallay saasaanu markaa kuugu nimi aayaddan baa soo degtay kulleyba aayaddu saxaabiga ma dhaleecaynayso waa saxaabi jaliila inkastay ahlu taawiilku ama mufasiriintu ay sidaa isku waafaqsan yihiin sida uu sheegaayo maaragta ibnu cabdulbar alisticaab markuu tarjamada alwaliid ibnu cuqba maraayo wuxuu leeyahay waxa ay mufasiriintu isku waafaqsan yihiin aayadda sabab nasuulkiisu inuu weliid ahaa kolley laakiin waa saxaabi jaliila isagu wax malamale iyo waxaa uunbuu sidaa ku yidhi laakiin qaacido caam ah ayay aayaddani sheegaysaa oo waxaa qaacidadaasu tahay qofkii maaragtay faasiq ah ee warkiisa aan beenaalo ah ee warkiisa lagu kalsoonayn inaan warkiisa la qaadan ee hadduu khabar sheego layska hubiyo in layska hubiyo ayib hubintaas markaa waxay keenaysaa haddii dee waxyaabo kale iyo shawaahid kale iyo markhaati kalayaal kale uu helo in lagu dhaqmi karo markaa hadhow hadalkiisa oo keliba yacni haddii iminka nim aan aad u wargalahayn hadduu war inoo soo tabiyo ilahay waxaasaa jira macnaheedu maaha dheg u jalaqsiin mayno maaha waxaaba laga yaabaa inuu dee waxa uu sheegayaa ay sax noqotee waa yaro doondoonaynaayo waa digtoonaanaynaa waa ka digtoonaanaynaa arrintaas si ay maaragtay laga yaabo inay runba noqoteen ilaa qad yasduqu lkaduubu baa la yidhi waxaa laga yaabaa beenaalo inuu ma run sheego markaa waxoogaa waynu iska hubinaynaa haddii markaa lagu raaco alxamdulilah haddii kalena dee waa waa la iska hubinaya waxba lagu go'aan qaadan maayo saa daraaddeed bay culammadu isku waafaqsan yihiin qofka maaragtay faasiqa macnaha waa qof macaasi ku dhacay oo beenta iyo waxaa iska samaynaye oo been iyo lagu yaqaano oo aan maaragtay ima macaasi kale iska daahirsadee qofka faasiqa ki hadda gaal looma jeede ilaa fisqiga waa ka noocyada ahe qofka faasiqa ah warkiisa inaan la qaadanayn oo waxba lagu xukumayn bay culimmadu isku waafaqsan yihiin hadday khabar tahay oo uu xadiid sheego iyo hadday markhaati tahay oo uu meel ka markhaati kaco inuu hadalkiisaasu marduud yahay bay culimmadu isku waafaqsan yihiin laakiin waxyaabaha inshaa'aadka ah shareecadu waxay leedahay inshaa'aad iyo akhbaar bay leedahay macnaha waxna waa war oo waa cilmi oo wax la soo sheegayo waxna waa inshaa oo waa amar iyo nahyi inshaa'aadkiisa ka waran haddii matalan baa inshaa'aadkii waxaa ka mida hadduu gabadhiisa xaaski cafwan ay dhaahdo anigaa sidii reer burco u hadlay hadduu inantiisa meeriyo oo yidhaahdo inantii isagu u dhalay manaa gabadhiisa markaa saasay noqonaysaa ama gabadhiisaba meheriyo ee gabadhu maaha halkeenna waxaa laga yidhahda tallaqabe eh gabadhii yaraydaa u dhalay buu meheriyey meherkaasu ma ansaxaya mise ansixi maayo oo waa inshaa bay ka mid tahay ilaa caqdiga marka la ridaya waa inshaa kolley imaamu shaafici wuxuu ninkaa warkiisa la aqbali maayo inshaagiisana la aqbali maayo wilaaye ma laha waa faasiq faasiq wilaaye ma laha inantaasu mehersami mayso iminkale dee nin waliba inantiisa isagu ma usoo fadhiista laakiin culamo kale ayaa lahoo waxau leeyihiin maye insaagiisa waa la qaadanaya kollaba laakiin waxay isku waafaqsan yihiin markhaatigiisa kale inaanu gelaynin waxaa markaa dee mafhuul mukhaalafaha laga qaadanayo yani aayadda mafhuumkeeda laga fahma waxa weeye qof caadila hadduu cadliya hadduu war keeno in la qaadanayo warkiisa hadday xadiid tahayna la qaadanayo oo maaragtay dee lagu camal falayo haddii ay markhaati tahayna in la qaadanayo laakiin dee waa ogtihin shareecadu markhaatiyaalka dee waxa weye nisaabba markhaatigu leeyahay oo waxyaabaha qaarkood dee afar markhaati wax ka yari dee furi kari maayaan hadduu yidhaahdo hebel iyo hebeloo kale zinaysanaysa zinaysanaya aan arkay dee mid iyo laba iyo saddex toonna la aqbali maayo waa afar baa loo baahan yahay waxyaabaha qaarkoodna nisaabkooda waa saddex oo ninkii xoolaha lagu ogaayo xoolaha lagu yaqaanay hadduu yidhaahdo waan caydhoobo waan kacay masaajidkaan ka kacayaaye waan dawarsanayaa masaajidka ha layga sheego waxa weeyaan saddex markhaati min dawi lxija min qowmihi baa loo baahan yahy saddex markhaati oo xoogaali inay furaan baa loo baahan yahy waxyaabaha qaarkood sida dilkii oo kale iyo laba markhaati oo raga waxyaabaha qaarkood nin iyo laba gabdhood waxyaabaha qaarkood nin qura sida ina bishii ramadaanay gashay waxyaabaha qaarkood maaragtay waxaa weeyaan dumarkaaba la gaar noqda oo haddii ay maaragtay amase nin maaragtay turjumaankii iyo wixii la mida iyo dhakhtarkii iyo nin quraaba maaragtay haddii uu sida kale uu u caadilu yahay warkiisa la qaadanayaa ilaa ay ka gaadhsiiyaan culummada xataa marka dambe martabada toddobaad caruurihii haddii markhaati kale loo waayo in iyaga la isu markhaati gelinayo marka iyadoo halkaas xagga qadaaga marka la yidhaahdo waxa ay leedahay mid walba nisaab buu leeyahay laakiin warkiisa waa lagu camal falaya hadduu caadil yahay saasaana ka qaadanayaan culimmadu haddii uu majhuululxaal yahay xaalkiisan la garanaynin taskiya loo baahan doonaa sida culimmadu u badan yihiin oo majhuululxaalka warkiisa lama qaato aayaddaasu intaas bay ka hadlaysaa oo in la hubsado wararka la sheegaya akhbaarta la yska hubiyo haddii lagu go'aan qaato war beena ee dhibaata inay ka dhici doonto in qoomamo iyo ciil laga dhaxli doono dembina in lagu dhici doono weliba nidaamo iyo qoomamo aan hari weyda laga qaado ayay maalinka maanta ayay inoo sheegaysaa aayaddu maantana arrintaas waa iska badan tahay oo yacni war sidaas loo soo sheegay ama madax ha laga sheego ama qabaa'il ha laga sheego ama reer hibil baa waxaa maleegaya ha laga sheego war aan la hubsan ayaa lagu lagu go'aan qaataay oo dhib baa ka dhacdaa aayadda kale waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay ogaada oo rasuulka ilaahay baaba idinla jooga hadduu wax badanna idinka aqbali lahaa oo idinka yeeli lahaa oo talada ah waa ku dembaabi lahaydeen ama dhib bay idiin keeni lahayd laakiin ilaahay baa tabaaraka wa tacaala idin jeclaysiiyey iimaanka iimaankii qalbiga ahayd tasdiiq biljanaan oo wazayanahu fii quluubikum qalbigiinana maarata ku qurxiyey oo markaa aahaartiisa idinka soo daahirtay atasdiiqu biljanaan walcamalu bilarkaan arkaantiina waa maarata waa qowlkiina waa ka tidhaahdeen qalbigiina waa geliseen camalkiisii iyo jawaarixdana waa uu maaragtay wuu idinka daahiray iimaan baa leedihiin iimaankii ayaa leedihiin haddee iimaan iyo islaamnimo haddii la haddii mid la sheego ka kalena way iska soo gelaysaa oo acmaashii daahirka ahayd shahaadateynkii lagu dhawaaqayey iyo salaaddii la tukanayey iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo acmaashii daahirka ahaydna waa soo gelaysa haddii iimaanka keligii la sheego iyo kii qalbiga oo qura laga rumaysanayey aliimaanu billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri waa soo wada gelayaan marka iimaannimadii iyo islaamnimadii meesha way ku soo ururayaan ila haddii mid la sheego waa saas haddii la kala sheegana waxbay ku kala dhacaan oo waxbay kala noqdaan iimaannimada iyo islaamnimadu ilaahay baa markaa qalbigiina ku qurxiyey oo gaalnimada idinla nacay iyo fusuuqa iyo cisyaanka gaalnimadii qalbiga ahayd fusuuqii acmaasha maaragtay iyo beentii iyo waxa ay ahayd cisyaankii macaasi oo dhan ahayd xataa sakayrtu ay iska soo gelaysay kuwaasina kuwa hanuunsan weeye taana ilaahay sidaa wuxuu sameeyey fadli xagga alle ka yimi iyo nicmo idin nimceeyey weeyaan oo qofka muslimka ahi qof had iyo jeer nicmaysan oo ilaahay u naxariistay weeyaan hadduu doonayo adduunyada wax badan bayaan ku haysanin yaa ayuha aladiina yaa hooy ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka lahaay oo muuminiinta ahay oo muuminiinay in jaa'akum hadduu idin yimaado faasiqun mid faasiq ah oo beenaala ah binabayin war hadduu idiin keeno fatabayanuu hubsada waxaa hubsataan sidqahu min kadibihi runtiisa iyo beentiisa kala hubsada an tusiibuu lianlaa tusiibuu marka kuufiyiintu allaa tusiiba bay qadaraan basriyiintuna waxa weeyaan waxa weye min baabi xatfi lmudaaf weeye khashyata an tusiibu baqitaan aa ka baqanaysaan inaa asiibtaan oo ku dhacdaan qowman qolo waa ka jalaaleynka odhanaya khashyata dalika bijahaalatin xaal aad jahaalo ku sugantihiin oo aad jaahiliintihiinoo xaalkiisa aydaan ogeyn aad dabeedna ku asiibtaan oo fa tusbixuu markaa aa noqotaan calaa maa facaltum wixii aa samayseen oo gefaha naadimiina kuwa ka qoomameeya aa noqotaan waaclamuu ogaada anna fiikum dhexdiinna ayuu ku sugan yahay rasuul allahi rasuulka ilaahay baa ku sugan oo haddii dee baatil aad tidhaahdaanna isaga ayaa alla u sheegayaao markiiba baraarujin doona low yudiicukum hadduu idinku addeeci lahaa fii kaiirin wax fara badan oo milal amri arrinta talada lacanidtum waa ku dembaabi lahaydeen oo waa ku dhibtoon lahaydeen canadku yacni ismiguu noqdaa zinaduu noqdaa mashaqada ayuu noqdaa saddexduba qur-aanka waa ugu soo arooray marka halkan waxaa loo jeedaa yacni dembi iyo waxa weeyaan mashaqo ayaa idinka haleeli lahaa walaakina allaha hase yeeshee alle ayaa xababa jeclaysiiyey macnaha saasi may dhicin oo taa cagsigeeda ayaa idinku sugan istidlaalku halkaasu ka imanayaa xabada waa jeclaysiiyey ilaykum idinka alimaana iimaanka ayuu alla idin jeclaysiiyey wasayanahu waa ku qurxiyey fii quluubikum qalbiyadina dhexdiisa dhexdooda ayuu ku qurxiyey oo wa karaha waa necbaysiiyey ilaykum idinka alkufra gaalnimada ayuu idin necbaysiiyey walfusuuqa faasiqnimada walcisyaana macaasi oo dhan buu idin necbaysiiyey ilaahay tabaaraka watacaala ayb ulaaika kuwaasina macnaha waa iltifaade awal waxa weeyaan khidaab bay ahayd haddana qayba ayaa loo guureeyey hum araashiduuna kuwa sugan weeyaan diintooda ku sugan weeyaane hanuunsan fadlan afdala waa ixsaan sameeyey fadlan ixsaan samayn afdala fadlan ilaahay waa ixsaan sameeyey ixsaankaasoo min allaahi xagga alle ka yimi wa nicmata nicmo weeyaan wallaahu ilaahayna caliimun waa og yahay aad buu u cilmi badan yahay xakiimna aad buu u xikmad badan yahay oo u falsuuban yahay wain daaifataani min almuminiina iqtataluu faaslixuu baynahumaa wain daa'ifataani haddii laba kooxood oo min almuuminiina muuminiinta ka mid ihii iqtataluu ay dagaalamaan fa aslixuu heshiisiiya baynahumaa dhexdooda heshiisiiya oo heshiis iyo sulxi ku daya fain baqad haddii ay xadgudubto ixdaahumaa mid midkood labada daa'ifo midkood hadday xadgudubto calal ukhraata kale hadday ku xadgudubto oo ay sulxigii qaadan weydo amase ay soo dhaaftoba faqaatiluu la dagaalama allatii midii la dagaalama tabqii xadgudbaysa ta xadgudbaysa la dagaalama muslimiintii kale haddaad tihiin xataa tafii'a ilaa ay ka soo noqonayso ilaa amrillaahi amarka alla u soo noqonayso oo aynu qaayo ka dhigno ama xataa tafii'a si ay uga soo noqoto oo cillo ka dhigno xataa tafii'a si ay u soo noqoto ilaa amrillaahi arrinta alle ay ugu soo noqoto alle iyo kitaabkiisa ilaa intay uga soo noqonayso ama si ay alle iyo kitaabkiisa ugu soo noqoto oo heshiiska u qaadato ula dagaalama fa in faat hadday soo noqoto marka fa aslixuu heshiisiiya baynahumaa dhexdooda heshiisiiya bilcadli cadaalad ku heshiisiiya si cadaalada ku heshiisiiya islaaxu siduu yani cajaa'ib u yahay saddex jeer buu ku soo noqon doonaa aayaddan iyo aayadda dambe markaa heshiisiiya marka dambe heshiis kale haddana u qaada waaqsiduu cadaalad sameeya ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsidiina buu jecel yahay kuwa cadaaladda sameeyuu ilahay jecel yahay inama almuuminiina muuminiintu wax kaleba maahe ee ikhwatun walaalo weeyaan muuminiintu iyagaa walaala walaalnimada quwada rasmigaa ee dhabta ahi waata muuminiinta u dhexaysa ee iimaanku walaaleeyey weeyaan fa aslixuu markaa heshiisiiya bayna akhawaykum labadiinna walaal labada daa'ifo ee dagaalamay ee walaalaha heshiisiiya ama laba qof ama wixii ka badan ba ahaadaan waataquu llaaha allana ka baqa laallakum turxamuun laallakum turxamuun halkan tabaaraka allahu tabaaraka wa tacaala wuxuu inooga sheegayaa arrin kaleba markaa iyaduna ijtimaaci oo arrimaha bulshada ka dhex dhaca ah oo waxa weeyaan haddii laysu yimaado waxaa la garanayaa dagaal waa iska dhici karaa qoys baa dagaalami karaa laba walaalaa dagaalami karaa xataa aabbe iyo ilmihiisa ayaa dagaalku ka dhex dhici karaa cid kasta oo isqabata oo bulshada ka mida ama laba daa'ifo waaweyn ha ahaadeen ama laba qof ha ahaadeena in la heshiisiiyo in la heshiisiiyo xaggan sababnusuulka culammadu waxay idhaahdaan waxay ku soo degtay qadiyad nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu yidhi ninkii la odhan jiray cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul nebi allow maadu tegti oo islaamnimada u soo bandhigti dee odaygii madiine weeyaan awsiikhasiti odaygoodii weeyaan nebigu markuu soo hijrooday u yimina waa uu ka xumaaday munaafiqnimu la yimi madaxnimo ayaa u dhoweydo dee taajkii baa loo tolayey markaa bal xoogaa maa iska soo madax buuxisiso ilaahay waa intuu hanuuniye la soo hadashid oo u tagtid cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul baa lagu yidhi dabadeedna nebigu calayhi salaatu salaam iska mutawaadic nebigu ee dameer yar oo iska haystay baa nebigu ayuu koray dhulka ayaa dhul iska lama degaana baa ka sokeeyeyoo sabika ardun sabika markaasuu dabadeedna dameerkiisii uu iska korayoo ninkii buu u tegey dabeedna wuxuu ugu jawaabay nebiga ilayka cani iga fogow orod iga tag ya laqad aadaanii riixu ximaarika dameerkaaga urtiisaaba aniga i dhibtae dameerkan qarbuunkiisa iyo orod igala tag dee markaasaa deedna saxaabadii markaa ay ka xanaaqeen oo yidhaaheen wallaahi dameerka nebiga ayaa kaa adyabu riixan min min miskika ama adyabu minka urtaa dameerka dameerka nebiga ayaa miskigaaga ka udgoona ka wacan deedna la saxaabadii markaa waxoogaa baa ka dhex dhacay oo cabdullaahina rag baa u xanaaqay saxaabadii kalena rag baa u xanaaqay xoogaa bay markaa isyar gargaraaceen oo ay gacmaha iyo isku dhudhufteen iyo kabo iyo isula baxeen ulo iyo isula baxeen way isyaro dileen markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu heshiisiiyey ee laba qabiilayna kala ahaayeeno aws iyo khasrij baa la kala odhanayay marka lama odhan laba qabiilo hadday isdilaan wa in qabiilataani ikhtatalataa lama odhane waxaa la yidhi wa in daa'ifataani min almuuminiin waayo magicii hore horta sideedaba waa xun tahayba in la yidhaahdo waa dagaal qabiilo maanta waxaad maqlaysaa dhulkeenna laba beelood oo walaalaabaa isku dhacay laba qabiilaa isdilay oo maxay isku dileen laba qabiilo aana qabiil bay isku dileen waxaa diintu ma ogola marka horeba culimmadu waxay ka hadlaan yacni shubho iyo wax la isugu qolo walba shubho wadato iyo inay xukun la ysku dilay oo shubho qoladuba ay leedahay imaamkan nixuna waa ridaynaa iyo cadaaladdarena aanu tirsanay iyo waxaa mooyaane dagaal qabiilo waa ka ugu liita markaa dad muslimiina in la idhaahdo dagaal qabiilaa ka dhex dhacay oo laba beeloodoo walaalaabaa halkaa isku dilay qalad weeye aws iyo khasraj alle kumaba sheegin waxa weeyaan laba qabiila wuxuu hi waa in daa'ifataani min almuuminiin ilaa qabiil ay ahaayeenoo aws iyo khasraj baa la odhan jirayoo qabaa'il bay ahayen magacyo leh saa daraaddeed baa ilaah yidhi haddii laba daa'ifo oo muuminiintii ka mid ihi ay dagaalamaan heshiisiiya marka ikhtataluu baa la yidhi oo waxaa loo jamcinayaana waxa weeyaan macnaha le daa'ifo walba waxay ka kooban tahay jamaaco oo daa'ifada dee yuطlaqu cala alfardi wاlاثnayni wاljamaaca mid walba daa'ifo waa la yidhahda qofka qura iyo labada iyo jamaca badan mid walba daa'ifo waa la yidhahdaa markaasuu alla leeyahay tabaaraka wa tacaala faaslixuu baynahuma heshiisiiya markaa waa sulxa dee diinta aad bay uga hadashay wasulxu khayr sulxuna waa khayr sidiisaba waa khayr sulxu laa khayra fii kaiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas sulxu waxa weeyaan cajabtiisu qabaayo waa in la islaaxiyaa oo la gaadhaa oo waxaa laga bilaabayaa uu sulx noqdaa horta marka ugu horaysaba haddaba se haddii ay ay xadgudubto mid oo tii kale ku xadgudubto waa in lala dagaalamaa ti tii xadgudbaysa hadday labaduba xadgudubsan yihiinna ka waran dee labadoodaba waa lala dagaalamaya ilaa lagu musliminayo labadoodaba darafkaa lagaga qabanaya ilaa labadooduba waa baaqiya mid walba gaarkeeda baaqiya u noqotay qoladii garta qaadaysaa tii tanna waa gardarantahay tanna waa gardaranta hadday mid gardarnaata taasaa ayaa lala dagaalamaya oo lagu lagu lagu lagu soo celinaya kitaabka ilaahay inay qaadato xaqa aqbasho hadday markaas soo noqoto fa aslixuu baynahumaa bilcadli marka dambe si garsoora oo cadaalada uu islaaxiya baa ilahi tabaaraka wa tacaala u leeyahay marka islaaxana dad yaqaana waa inay galaan dadka qaar baa waxa wey waxay soonayaan heshiis waa loo dirayaa laba qolaa loo dirayaa iyagaaba ifsaadka ka shaqaynayaba waxyaabaha iminka sulxu ku degi waayo waxaa ka mid ah laba qolo oo boqolaal qof iyo boqolaal qof iska dilay baa la odhanayaa magta u kala qaada ma mag baa dhammaanayso lagu heshiinaya waa in haadur la yidhaahdaa hadday wax isdheer yihiin ha macquul weeye laakiin la yidhaahdo boqolkii nina laydinka dilana diyadiinnii soo bixiya boqolkii kalena diyadooda soo bixiya oo weliga iyo dhimashiyo dhaawac weligoodba waxaa la odhanayaa muslimiintii horena saasay samayn jireen waxaa la odhanayaa hadur joojiya shalay dhalay ka noqda wixii ayaa la odhanayaa maanta hadda waxaasi way taagan yihiinoo weligeedba soo afjarmi mayso anigu garan maayo kuwanoo dagaalamayo wax dilaya iyo kuwaasoo dagaalamayo wax dilaya iyo baa la odhanayaa magtii ha loo soo kala guro ma suuro gelayso arrintaas dagaalkaasuna weligiiba istaagi maayo waayo magihii baanba dee dhammaanaynba magihii ayaanba dee dhammaanaynba marka waxa uu leeyahay haddii ay soo noqdaan oo ay soo noqoto daa'ifadii fa aslixuu baynahumaa bilcadli si cadaalada markaa dambena yani ugu garnaqa oo waxa weeyaan ku heshiisiiya wa aqsiduu marka sideedaba cadaalad sameeya oo cadaalad maaragtay aayaddan markaa waxay dee culimmadu kale ka qaataan alfi'at albaaqiya qolada la yidhaahdo buqaadda la yidhaahdo oo imaamka muslimiinta ku baxaa dowladda islaamka nimanka jabhadda ku kacda jabhaddaa in lala dagaalamo jabhadaha dowladda ku kacsan in dowladda hadday dee ciidamadu ku filan yihiinna dee ay la dagaalamaan haddii ay kalena dee shacbiguba garab siiyo oo qitaalulbuqaad kitaabkii la yhahdaba halkaa inoogu yaalla marka axkaamtoodii waxaa ka mida dee waa dad muslimiinahe inaan waxa weeyaan kii dhaawacmay la israacin inaan xoolahoodii la qaadan inaan dumarkoodii lasoo bililiqaysan xoolahoodii lasoo bililiqaysan in waxa weeyaan dagaalka un inay joojiyaan oo isdhiibaan uun lagaga shaqeeyo halkaa dee axkaam fara badan baa ku jirta intay jabhadda ahayn waxay samayn jireen oo dhan xukunadii ay qaadeen waxyaabihii ay sameeyeen waxaasaa dee kitaabka fiqiga kitaabulbuqaad ayaa halkaa u yaalla iyaga ain daaifataani sideedaaba iskaga wadxba usoo qadarane wain daaifataani haddii laba jamaaco oo minalmuuminiina muuminiinta ka mid ihi iqtatalo ay dagaalamaan fa aslixuu heshiisiiya baynahumaa dhexdooda heshiisiiya fain baqad haddii ay xadgudubto xidaahumaa midkood calalukhraata kale oo ay ku gardaraato faqaatiluu la dagaalama allatii midii la dagaalama tabqii gardaraanaysay xataa tafii'a si ay ugu soo noqoto ilaa amrillaahi kitaabka ilaahay iyo sunnada siday heshiiska heshiis ku salaysan ay u qaadato ama xataa tafii'a ilaa ay ka soo noqonayso dagaalka wada ilaa amrillaahi fain faaad hadday soo noqoto fa aslixuu baynahumaa heshiisiiya bilcadli si garsoora bilcadli garsoor iyo iyo cadaalad ku heshiisiiya waaqsiduu cadaalad sameeya ina allaha alla yuxibu lmuqsidiina qaala allahu tacaala inama almuuminuuna halkii hore la socotay inama almuuminuuna muuminiintu wax kaleba ma ahee ikhwatun walaalo weeye fi diini diintay ku yihiin inamaa waa la garanayaayo adaatu xasrin wa qasrin weeyaano had iyo jeer maqsuurkuna waa ka ku xiga maqsuur calayhiguna waa ka ka sii dambeeya inaba almuuminuuna muuminiintu waxa ay ku xasrisan yihiin oo ay ku kooban yihiin oo wax kaleba ma ahay ikhwatun walaalo weeye fidiini diintay walaalo ku yihiin markaa walaalnimo oo ilaahay subxaana watacaala ka dhexaysiiyey weeyaan waa tii aayaddii kalena ahayd fain lam taclamuu aabbaa'ahum fa ikhwaanukum fiddiin dadka haddaydan aabbayaashood garanayn xataa dadkaan nasab loo garanayn ee aabbayaashood la garanayn fa ikhwaanukum fiddiin waa walaalihiin xagga diinta saa daraaddeed way ka sarraysaa yacni ukhuwatu nasab way ka sarraysaa oo waxaa sarraysa maaragtay ukhuwa fiddiin baa sarraysa marka in la ictibaariyo weeyaan saasaa nebiguna waa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wakunuu cibaad allahi ikhwaanan wakunuu cibaad allaahi addoommadii ilaahayow waxaa noqotaan ikhwaana walaala noqda almuslimu akhu lmuslim laa yadlimuhu walaa yakhduluhu ahy marka qofka muslimka qofka kale muslimka ah waxa weeyaan waa walaalkii xadiis kale wuxuu ahaa qofka maaragtay qofka muslimiintu wuxuu ka dhigan yahay muslimiintu waxay ka dhigan yihiin qofka madaxiisii qofka haddii madaxu xanuunayo qof muslim haddii wax gaadhaan ama dhiba hayso waa qof madaxu xanuunayo kale oo maalinka maanta waad garanaysaan dee xaadiista faraha badan ee ku soo aroortay laakiin maanta muslimiintii ma dabaqayaan waxyaabo kaleoo cirqiyaad iyo qowmiyaad iyo reer hebel baynu nahay iyo waddan hebel baynu nahay iyo waxyaabaha noocaasa ee koox hebel baynu nahay iyo kani waa ikhwaanulmuslimiin kani waxa weeyaan waa nooca kan kale waa nooca dee dadku hadday muslimiin yihiin horta dareenka guud ee quwada islaamka way ka wada dhexaysaa marka in sidaa loo ilaaliyo weeyaan oo muslimiinta wixii ku dhibku ah ee ku dhacayaba waa in laga xumaado oo calalaqal aad uga ducayso oo aad ka xanuunsato weeyaan muslin maanta muslim kale ku wiirsanaya ayaad arkaysa ole qoladii caynka ahayd ayaa sidaas ku dhacday hadda ka ku ridayna hadduu doono ee u geystana waa gaal maaha laba muslimiin islaayay gaal gaal wixii gaalo ku samaysay dad muslimiin ama maanta dadku aad arkaysaa halkay arrimuhu la marayaan inay ku faraxsan yihiin ole iyagaa waxaa sameeyey oo dabeedna saas oo waa kaa marka taasna ma aha muminiintu waa waa walaalo ayaa tabaaraka allahu tabaaraka watacala wuxuu leeyahay muminiintu waa walaalo fa aslixuu markaa islaaxiyo heshiisiiya bayna akhawaykum labadiinna walaal labada kooxood akhawaan waa noqon karaan laba qof oo caadi ah oo laba fardi ahna waa noqon karaan waataqu llaha ilaahay ka baqa islaaxa iyo si guudaba ilaahay uga baqa lacallakum waxaad mudan tihiin markaa turxamuuna in laydin naxariisteen yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmun min qowm yaa ayuha aladiina aamanuu adeebtii waxaa weeyaan arrimihii ijtimaaciga ahaan ku jirnaa weliye adeebtii maxaanku dhahdaa afraad oo yaa ayuha aladiina tii afraad ayaa halkana markaa ilaahay tabaaraka watacaala uu inuugu sheegayaa oo wuxuuna leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu shanta jeerba waxaa weeyaan mukhaadab waxa ah muuminiinta ayaa ah oo lala hadlayaa waxa mukhaadabu bihiga ah oo loo sheegayaana waa amar ama waa nahyi marka hadda nahyi baa tan inoogu xigi doona yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muuminiinta ah muuminiinay laa yaskhar yaanu ku jeesjeesin qowmun rag yaanay ku jeesjeesin min qowmin rag kale dad muslimiina rag muslimiina rag kaloo muslimiina yaanay ku jeesjeesin casaa laga yaabay an yakuunuu inay ahaadaan kuwa maaragtay masquuru bihiga ahee lagu jeesjeesayaa khayran kuwa ka khayr badan minhum saakhiriinta kuwa jeesjeesaya in laga khayr badan yahay oo kuwa lagu jeesjeesaya ay khayr badan yihiin ayaa laga yaabaa sida badanna waaba sidaas walaa nisaaun dumarniyay jeesjeesin min nisaa'in dumar kale yay ku jeesjeesin casaa waxay mudan yihiin ay mudan yihiin an yakunna inay ahaadaan kuwa saakhiraad ee kuwa maskuuraadka ah ee lagu jeesjeesayaa maskuurminhugu maskuurminhuga lagu jeesjeesayaa an yakunna inay ahaadaan khayran kuwa khayr badan minhunna saakhiraadka jeesjeesaya kuwa jeesjeesayaa in laga khayr badan yaha kuwa lagu jeesjeesaya ay khayr badan yihiin iyadoo ay dhacayso walaa talmizuu ha ceebayninina oo ha caayinina anfusakum naftiinna ha caayinina oo ha ceebaynina oo hadalla xunxun ha ku odhannina walaa tanaabasuu ha isku tuurtuurinina bilalqaabi naanaysaha hal isugu yeedhyeedhinina biisa xumaa waa xun tahay alismu magac baa xun sifo ayaa xun ka beddelo waxaad tidhaahdaa alfusuuqu faasiqnimaa xun faasiqnimo la helo oo faasiqnimo lagu sifoobo bacda aliimaani iimaan dabadeed qofkii mu'minka ah ee muslimka ahaa oo faasiq noqdaa alla xumaa oo faasiq lagu noqo fisqi maarata ku sifooba waman lam yatub qofkii aan toobadkeenin oo ka toobadkeenin waxyaabaha fisqiga keenaya tanaabas bilalqaab iyo sukhriyada iyo waxaa ka toobadkeenin fa ulaa'ika kuwaasi hum daalimuuna iyagunbaa daalimiina daalimiin waa iyaga aayaddan rabbi tabaaraka wa tacaala waxa uu leeyahay adab muslimiinta laga rabo oo umuurahooda ijtimaacigaa ka mid ah ayaa maaragtay ayaa laynoogu sheegayaa waxa koowaadee horta jeesjeesa ee muslimiinta ku jeesjeesaa waa gaalo qur-aankuna waa ka sheegay oo muxuu yihi ilaahi tabaaraka watacaala zuyina liladiina kafaruu lxayaatu dunya wayaskharuuna min aladiina aamanuu waaladiina taqow fowqahum yowma alqiyaama waxaabaa la jeclaysiiyey adduunyada ayaa la jeclaysiiyey gaaladoo had iyo jeer xoogaa lacagaho waxaad mooddaa inay muslimiinta xoogaa ka lacag badan yihiin oo dhaleelaalka adduunyada ayay xoogaa ay haystaan had iyo jeer marka muslimiinta loo eego dabeedna waa yaskharuuna min aladiina aamanuu had iyo jeerna way ku jeesjeesayaanun muuminiinta waxaan fuqarada ahe waxaan caynkan ahe waxaan noocaan ahe way ku jeesjeesayaan laakiin waladiina taqow fowqahum kuwaa muuminiinta unbaa korkooda ahaanaya yowma alqiyaamaha oo gaalada waa lagu jeesjeesi doonaa soo maaha idanqalaba ahlihim munqalibu fakihiin maxay ahayd waxay odhan doonaan way ku jeesjeesayaanoo way ku qoslayaanoo qosol iyo jeesjees iyaguna ha dhowto marka ay jannada galaanbay iyaguna ku qosi doonaan oo ku jeesjeesi doonaan muminiinta gaalada marka sukhriyadaas oo jeesjeeska ah dee bini aadamku waa iska indhukugaraadle qofkii qaniga ahaa waxaa laga yaabaa faqiirkii inuu ku jeesjeeso kii maaragtay xubnihiisa qabay waxaa laga yaabaa kii kala dhantaallaa inuu ku jeesjeeso kii xoogga weynaa ee islahaa waad xoog weyn tahay kii daciifka ahaa inuu ku jeesjeeso kii maxaanku idhaahdaaye xoogaa caqliga istuhmaya laha caqli badan baan hayaa kii caqligaabka uu ku tuhmaayey inuu ku jeesjeesaa laga yaabaa sukhriyo ayaa laga yaabaa meeshaas inay ka dhacdo taasuu ilaahay tabaaraka wa tacala inoo diidayaayo uu leeyahay taa ha samaynina muslimiinay sideedabana qof hadduu jeesjeesayo dee qofkaas waad iska garanaysaa waa qof laga fiican yahay lata aniga qof reer burca waxay garanaya ciyaalkooda waa xaraabaysanaya waa ka xaraabaysanaya qof maaragtay laxaadkiisii lagu lagu lagu jeesjeesayo oo leeyahay waa laxaad laayahay ama maxaanku idhaahdaa faqrigii lagaga jeesjeesayo ama wax khilqadiisa ku saabsan lagu jeesjeesayo waxa weeyaan ka wax jeesjeesaya ee mustahzi ahi inuu caqligaab yahay waaba iska muuqataaba sida badan waa sidaas oo qof iska deni ahoo liita mooyaane dee sukriyadani kasoo ka soo bixi mayso qof caqli leh oo caqligiisa qaba ka soo bixi mayso marka taa ilaahay tabaaraka wa tacaala waa inooga digayaa dumarkuna saas oo kale iyo iyana isku jeesjeesin baa laleeyahayo iyaguna isku jeesjeesin ha isceebaynina oo naftaada haddaad ceebayso waxaa leeyahay nafta muslimka haddaad ceebayso qofka walaalkaa muslimka naftiisa haddaad ceebayso adiguna nin isceebayaad ka mid tahay nin isceebayoo kale ayuunbaa tahy hana isku tuurtuurina bilalqaabe naanaysaha laa yadcuu bacdukum bacdan bilaqabin yakrahuhu ha isugu yeedhina laqab ama naanis uu karaahiyeysanayo qofku oo waxay sabanasuulka sheegaan culimmadu nebiga alay sala slam madiine markuu soo degay qabaa'ilka qaar baa mid walba laba magac buu leeyahy ama saddex magac buu leeyahy markii mid loogu yidhaaba kan wuu ka xanaaqaa kaa waa loo qariyaa magaca noocaas waa loo qariyaa kan waa loo qariyaa markii hore magac caadi aad moodaysa marka taas ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala u leeyahay ha isugu maaragtay haisugu haisugu haisugu ha isugu yeedhina bisa waxaa xun alismu magac baa xun waa xun yahay magacani oo magaca la sheegaya waa maxay waa sukhriyada iyo lamsiga iyo tanaabuska iyo kuwaa weeyaan oo hadday soo noqnoqdaan oo qofku hadiyo caadayso dee faasiq buu ku noqonayaa ka bedelo waxaa tahda alfusuuq fusuuq baa xun waa fusuuq fusuuq baana laga dhaxlayaa magacyada haddaad badsato od had iyo jeer dadka naanisaha iyo waxa ay ka xanaaqayaanun aad ku tuurto bacda aliimaani iimaan dabadeed yanii bacda aliimaan ay bedela aliimaan waayo markuu soo noqnoqdo oo tanabus bilalqaabkaasi soo noqnoqdo oo lamsiga iyo hamsigaasi soo noqnoqdo fusuuq buu qofku oo faasiq buu ku noqonayaa marka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muuminiinta ahaw laa yaskhar yaanu dheelleelin oo ku dheelleelin qowmun rag ragga qowmka badanaa waxaa la yidhaahdaa qolada oo dhan oo isku dhanna waa la yidhaha o rag iyo dumarba la sida qur-aanku isticmaalo ragga gaar ahaanna waa la isticmaalaa waa loo isticmaalaa sida aayaddan oo kale qawmun rag iyay ku jeesjeesiin rag idinka idinka mid ay ku jeesjeesiin min qowmin rag kale oo luqadii carbeedna waa loodhan jiray qawmun rijaalun qawmu xisnin am nisaa maxay ahayd laa adri wasawfa khaalu adri anisaaun aqawmun aalu xisnin jasaak la khayr aqawmun ma rag baa aalu xisnin nimanka aaluxisni la yahda ma rag baa am nisaau mise waa dumar marka qowmkii luqadda carbeedna waa loo isticmaalaa maarata qur-aankuna waa ku yimi qawmu rag yay jeesjeesiin min qowmi rag kale yay ku jeesjeesiin casaala mudan yihiin an yakuunu inay ahaadaan kuwa maaragtay masquuru bihigaahi ama masquurin canhugaahi sakhira bihi iyo sakhira minhu labadaba lagu tacadisiin karaa sakhira yaskharu sakira minhu wasakira bihi labadaba waa lagu tacjisin kara an yakuunuu inay ahaadaan khayran kuwa ka khayr badan kuwa maaragtay masquur bihigaah ama masquur canhugaah minhum saakhiriinta ka khayr badan yihiin oo ilahay agtiisa kaga khayr badan yihiin walaa nisaaun dumarna yay ku jeesjeesin ama yay ku dhelleelin min nisaa'in dumar kale casaa an yakunna laga yaaba inay ahaadaan dumarkaasoo laga yaabe inay ahaadaan khayran kuwa ka khayr badan minhunna saakhiraadka kuwa jeesjeesaya kuwa laga jeesjeesaya ay khayr badan yihiin labadooda walaa talmizuu ha ceebaynina anfusakum naftiinna oo lamzi iyo hamzi baa jiro allamsu bilqawli walhamsu bilficli baa la yidhi allamsu bilqawli lamsigu waa haddaad afkaaga ka ceebayso qofka oo wax ka sheegto tale waxa waxaasuu yahay hamziguna waa haddii aad ficilkaaga ku caydo oo iljibin iyo ishaaro iyo farfiiq iyo wax ficila weylun likulli humazatin lumaza ilaahay waa caayeeyo kuwaasoo waciid baa u yaallo hoog ayaa u sugnaaday iyo cadaab baa u sugnaaday qofka hadduu yahay cay badane xanbadane ah oo hamzigu waxaa weeyaan waa bilficli walamzu bilqowli bay culummadu yidhaahdeen sida aayaddanba marka walaa talmizu waxay noqonaysaa ha ceebayninoo afka afka ceeb ha kaga odhanina dadkiina walaalihin walaa tanaabasu ha isku tuurinina bilalqaabi naanisya ha isku tuurinina oo naanisya ha isugu yeedhina hadde naanisi marmar waa iskaa waa la garanayaayo inay marmar maaragtay naanise wanaagsani way jiraan naanisa wanaagsan la diidi maayo abubakar waxaa la odhan jiray catiiqullah ya catiiqullah kii naarta laga xoreeyey soo maaha khaalid bin waliid waxaa la odhan jiray sayfullah sayfullahi baa la odhan jiray cumar alfaaruuq zaynulcaabidiin culimmooyinkii magacyo wanaagsan waa lagu naaniso badan wanaagsani way jiraan laakiin naanaysta la diidaya waa naanaysta xun weeyaan haddii oo qofka dee aan si kale lagu garanayn oo ilaa laqabka lagu yar sheegana way dhici jirtay oo culimmada waa ta la yidhahdo sulaymaan alacmash sulaymaankii indhaha maaragta indhuhu shuqshuuqi jireen markaa sheekhuna wuu ku xanaaqi jirayba haddana dee culimmadu uma joojin jirine way odhan jireen sulaymaan alacmash baa ii sheegay bay odhan jireen wasil aladab wasil alaxdab waasilkii tuurta lahaa macnaha waa lagu garanayaayo kaasi waa laqab maaragtay lagama maarmaan ah aayadda dambe aynoo sheegi doonto insha allah laakiin laqabka waxa weeyaan dee aan marka xaajo iyo baahi loo qabin ayaa ayaa la diidayaa biisa xuma alla waa xun yahay waa caayan yahay alismu magac baa xun oo sukriyada iyo lamsiga iyo tanaabuska iyo waxaasi waa magac xun ka bedelo xataa alfusuuqu faasiqnimaa xumaatay faasiqnimadu way xun tahayoo waxay sidaa fisqi loogu sheegayaa magacyadaasoo lagu soo celceliyo ku celcelinteeda ayaa fisqi laga kasbanaya bay culimmadu leeyihin waman lam yatub ninkii aan toobadkeenin oo arrintaa ka toobadkeenin fa ulaa'ika kuwaasi hum aalimuuna iyagunbaa aalimiina wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam sal allahu wslam wbaarak calaa nabiyina muxamed